waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali maanta oo bisha maars ay tahay labiyo toban waxaa dalalka basifiga ugu yaraan ka bilowday bisha barakaysan ee ramadaan oo maalintii u horeysay la soomayo sheekh cabdiraxmaan magan oo ka mida culimmada waaweyn ee dalkan australia ku nool ayaan weydiiyey bal in isku wakti adduunka oo dhan ramadaantu ay ka bilaabatay waxaana uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim akhi marka ugu horeysa waxaan leeyahay kulla caam waantum bikhayr ilaahay naga aqbalo bisha ramadaan runtii maanta ayay bilaabatay regionkan aan ku nool lahay oo la odhan karo waa australia iyo malaysia indonesia thailand singapore areadan aan ku nool lahay maanta ayuu ramadaanku kow ahaa bisha ramadaan oo talaada ah laakiin dowladaha carabta badankoodu waxay bilaabeen maalinka isniinta ayay bilaabeen kolley way arkeen sida ay caddeeyeen sacuudiga masar kuwait iyo ereyada khaliijka oo dhan markii laga reebo cumaan iyo urdun labadaa dowladooda carabta ayaan ayagu ku jirnoon soomin oo talaadada maanta bilaabay laakiin inta kale waxay bilaabeen maalinka isniinta ahayd waa gartay marka guud ahaan bishan barakaysan ee ramadaan maxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta adduunka o dhan ku nool bisha ramadaan waa runtii fursad qaali ah waana maxaan ku dhahay rukni ka mida arkaanta islaamka oo ruuxa muslimka ah sida tawxiidka looga rabo ayaa bisha ramadaana looga rabaa in uu la yimaado waxay uga dhigan tahay in uu ruuxu niyadiisa hagaajiyo oo uu u arko bishan ramadaan in ay tahay bil ilaahay loo dhowaado subxaanahu wa tacaala niyada waxa aad geliso ee wanaagga aad samayso in lagu labanlaabayo haddii aadan xataa samaynin oo waxa wanaaggan aad niyooto in lagu qorayo waa bil u dhiganta runtii cumriga bini aadamka ilaahay uu siiyey hal habeenoo ka mida uu u dhigmo siddeetan iyo saddex sano oo ruuxu cibaadaysanayay marka waxay uga dhigan tahay fursad qaali ah oo ruuxu isku dayo in uu niyadiisa hagaajiyo towbadiisa hagaajiyo khalqiga iyo bini aadamka waxa uu ka mudan yahay kula tacaamulo iska ilaaliyo waxyaalaha soonkiisa waxu dhimaya u arko bil ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo in uu takale gaadhina uunan hubin maxaa yeelay cimrigaaga aduu gacanta kuma haysad waa gartay saacado badan baa dabcan la soomayaa qofku gaajo iyo haraad baa laga yaabaa inuu dareemo taas laftigeedu maxay uga dhigan tahay gaar ahaan markay jiraan dad badan oo baahan oo gaajaysan oo aan sanadka oo dhanba laga yaaba inaysan cuntadii cunto ku filan helin waa bisha la garto waxyaalaha lagu xusuusta ay ka mid tahay naxariista dadka kale loo naxariisto akhi bishan waxa weeyaan waxaa la odhan karaa waa bisha la yidhaahdo muwaasaatu alfuqaraa dadka fuqarada iyo masaakiinta xidhiidhintooda sababto ah ruuxu si kastoo taaji u yahay iyo si kastoo u caafimaad u haysto iyo si kastoo uu carruur u haysto waa bil aan la ogolayn ruuxu inuu cunto cuno cuntadii xalaasha u ahayd marka waxaa la dareensiinayaa in uu ogaado dad gaajadaa ku jira in ay jiraan mar kasta sidaa darteed uu ku dadaalo in uu qaraabadiisa iyo dadka kale ee muslimiinta ee masaakiintaba iyo xataa kuwaan muslimiinta ahaynba wuxuu u tari karay u tar nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi beer kasta oo qoyan ajiri buu ruuxu ka helayaa beerkaa qoyan hadduu wax siiyo yacni waa beer kasta waa wax kastoo ilaahay uu beer ku abuuray xayawaanaadka caadiga ah in uu ruuxu cunto siiyo dadka fuqarada ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay gabadh naarta ku gashay bisaday xidhay oo cuntadii u diiday marka waxaad garanaysaa in la dareensiinayo ruuxan muslimka ah in camalka isagu uu la imanayo keliya uuna ajri ka helaynine camalka dhaafsan asaga tacadiga dhaafsanaya uu codkaas siinayo uu wax u tarayo in uu ajri aad u weyn ka helayo ayay ayay ku tusinaysaa akhi marka waa waa bisha lagu xusuusto oo maxaan ku dhahay waxbixinta nabiguna saasuu ahan jiray calayhi salaatu wasalaam ramadaan markuu soo gaadho dadka ugu deeqsisan buu ahaa xataa uu xadiis bukhaariya lagu tilmaamay in uu ka deeq deeqdiisu inay ka degdeg badnayd maxaan ku dhahay dabaysha aadka u orodka badan adiga deeqdiisaa ka degdeg badnayd marka waa waa waa waa bilna xusuusinaysa inaan dadkeennii weliba khaasatan meelihii aan ka nimid ee dadku ay rafaadsanaayeen qaraabadaadu inay kuu soo duceeyaan si ilaahay uu soonkaaga aqbalo subxaanahu wa tacaala waa gartay su-aasha hadda raba inaan ku weydiiye qaar baaba laga yaaba inaad ka jawaabto laakiin dadka baahan oo matalan fakriga oo matalan hadda australian inagu joognaa ma waxaa laga hadlayaa weli way dhici kartaa dad australia deganoo laakiin aan dhaqaalo fiican helino laga yaaba xataa fur fiican aan samaysan kara mise inta badan waxaad leedahay diiradda hala saaro dadkii africa jiray oo baahidoodu ay ka badan tahay kuwa qurbaha jooga
maya akhii australia iyo iyo reer galbeedka marka la joogo runtii baahidu aad bay u yar tahay waxalla wixii khayra iyo wixii maala iyo wixii zakatulfitriya iyo wixii zakatulmaala ee ruuxu uu bixinayo waxaa munaasaba in meesha laga baahan yahay uu ku bixiyo maxaa yeelay xataa sadaqadu sadaqada iska dhaafa camalku wuxuu ku kala fadli badnaadaa wakhtiga la samaynayo ee baahidu ay jirto zamanka meesha ruuxa intaasoo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal su'aala intii la weydiiyey jawaabtiisu kala duwanayd ninbaa u imanaya markaasuu xoonayaa camalkee ugu fadli badanoon sameeyaa markaasuu nabigu wuxuu ku dhaxayaa wuxuu ku dhahayaa labadeeda waalidood baari u samayso maxaa yeele wuxuu ogayay nabigu ninkan labadiisa waaliduna baari u ahayn nin kalaa u imanaya su-aasha lafteeda u weydiinaya camalkee ugu fadli badan islaamka markaasuu nabigu wuxuu odhanayaa salaaddood waktigeeda tukato ninkaa salaadiisu galabgalab tahay ku kalaa su-aasha lafteedii weydiinaya markaasuu wuxuu odhanayaa jihaadkooda aadood muslimiinta difaacdo marka ilaahay subxaana wa tacaala saxaabada wuxuu ku leeyahay dadkii maka markii la deganaa wax camal a la yimid oo infaaq iyo waxbixin iyo la yimid way ka fadli badan yihiin kuwii markii madiine la tegey ee maka la furtay kadib kuwii camalka la yimid laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacada allahu alxusnaa bilahi suurat alxadiid marka macnaheedu waxa weeyaan australia haddaad ku bixiso ajri waad ka helaysaa laakiin ajriga aad ka helayso maxaan ku dhahay africa ama dadkii baahnaa kama helaysid ajriga aad meeshaa ka helaysa halka ka heli maysid marka ruuxu inuu miisaanka halkaa saara ayaa munaasaba ee una dhihin uun anigu waajibkamaan iska bixinaya zakaatulfadriga halkan aan ku bixinaya ama zakaatulmaalkaba masaajidaan ku daraya masaajida waxaa uga baahi badan dadka dadka bini aadamka in masaajid wax lagu daro waxaa ka baahi badan ruux bini aadam oo noloshiisa la badbaadiyo ama dhakhtar u baahan ama sakaraad oo camaliyaad eoperation lagu samaynayo marka ruuxu waa inuu fiiriyo camalka uu samaynayo meesha uu ku samaynayo iyo waktiga uu ku samaynayo iyo dadka uu samaynayo islaamka waa sidaasuu qabaa
waa gartay sheekh maganow marka laga reebo baahida ama gaajada ka jirta matalan soomaaliya oo kale waxaa sanadihii u dambeeyey dabcan jiray khilaaf siyaasadeed oo mararka qaarkood gacanka hadal keena oo dad badan ay ku dhintaan inta ramadaanta lagu jiro arrimahaasoo kale wax ma laga qaban karaa sidii loo yarayn lahaa sida dadka la isugu keeni lahaa sida colaadda loo yarayn lahaa maxay ramadaantu ka qaadan kartaa ama bishan barakaysan
waa runta runtii camalka ruuxa islaamku uu qabanayo horta dhinac kastuu yuu yuu gelayaa ama ha noqdo mid siyaasadeed ama mid dhaqaale ama mid maxaan ku dhahay bulsho ama mid dhinacu dooniba ha noqdo dadka muslimiinta oo islaax dhexdooda la dhigana waa waa islaamka dhexdiisa aad bay ugu weyn tahay waa waa wax caadi weyn iyagoo dadku istagaalayo oo dhiig daadanayo ayuu ilaahay haddana ku tilmaamay inay yihiin dad walaala ah inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintu waa walaala buu ilahay leeyahay iyagun baa walaala marka waxaan odhan lahaa weyada inagu ama dariiqyada inagu aan uga qayb qaadan karra markaan halkan joogno waxaa ka mid a dhaqaalahaas alla wixii suurtagal ah ee dhaqaale ee la bixin karo meesha hubka dadka loo gadayo ee reer kasta ama ruux kasta lagu soo qorayo inuu qori gado waxa weeyaan ha isku dayo in uu dadkaas madrase u sameeyo iskuul u sameeyo masaajid u sameeyo haddayna lahayn meesha masaajid si dadku ay howlaha ugu mashquulaan waa qaybta koowaad dhaqaalaha waa lagaga qayb qaadan karaa waxaa kaloo lagaga qayb qaadan karaa xasanow dadkan social mediaha isticmaala ee youtuberada ah ee dibadda fadhiya ee maxaan ku dhahay ilaahay uu risqigoodii madmuun ka dhigay ay haystaan en gaajo ka fikeraynin en caafimaad ka fikeraynin ee waxoodii uu isu saaran yahay ee haddana intay meelaha soo fadhiistaan dadka isku diraya in ay bisha ramadaan uga qayb qaataan dhinaca wanaagga ah oo maxaan ku dhahay dadku dadkan afrika jooga waa dad runtii aad dhinac marka laga fiiriyo u dambeeya ninka youtuberka bay waxay arkaan inuu t c yahay caadi oo wararka o dhan laga qabto marka waxaad arkaysaa niman odayaaloo meel iska fadhiyo sidii b b cda loo dhegeysanayoo kale nin laga yaaba inuu maskaxaan uunan fit ahayn youtuber ahoo lacag uun meesha ku qaadanayo inuu dee dhegeysto oo uu ka qaato marka in dadkaasu ay ilaahooda ka cabsadaan bisha ramadaan si ayaga laftooda camalkooda uuna khatar u gelin haddayna dadka waxu qaban karin laftooda ay ka gaabsadaan oo bishan ramadaan ruuxu oo aad iyo aad maxaan ku dhahay camalkii uu samaynayey xataa hadduu xumaan u arkayey inuu joojiyo sababtoo wuu laban laabmaya sharkiisa iyo jariimadiisa iyo dhibaatadiisu labanlaab bay noqonaysa sida ajrigu ugu badan yahay ayay dembiguna u laban laabmaya marka ha isku daya aan isku dayno inaan ka qayb qaadanno dhinaca wanaagga ah ee dadka wax alla wixii aan u tari karno waa garta ugu dambeynta dabcan bilihii u dambeeyey aada isha weli muslimiintu waxay ugu hayeen dagaalka kaaza ka socda muslimiin badan oo halkaas degan guryahoodii ama burbureen ama maanta xeryo qaxooti ku jira qaar badan la dilay muslimiinta caalamka maxaad is leedahay bishan barakaysan oo ay ku tari karaan dadkaas falastiiniinta dhibaataysan akhi islaamku sidiisaba waa diin nabadgelyo waa diin maxaan ku dhahay ka talisa amniga iyo istiqraarka iyo sugnaanshaha ummadaha meel kastay joogaanba waxaad garanaysaa sanadku waa labiyo toban bilood afar ka midaan la ogolayn in dagaal la qaado ooan xaaraan ay tahay oo bilaha loo yaqaano alashhuru alxurum ilaahay ma ogola in dagaal la qaado haddii dagaal lagugu soo qaado waa isdifaaci xajka waxaad og tahay waa isaguna waa rugni arkaanta islaam ka mida isagana markuu ruuxu cumraysto ama uu xajiyo waxaan la ogolayn inuu geed gooyo inuu maxaan ku dhahay dilo ugaadha maxaan ku dhahay maka ku joogta waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa inuu diinku iyo diinteena islaamku ay tahay diin nabadgeliyo oo aan aan ogolayn dagaalka dagaalna in lagu qasbo mooyaane aan ogolayn in ayagu ay qaadaan dagaalkaas nimankaas falastiiniyiinta lagu hayana waa dagaal loo dhibaato geliyey oo oo qasab lagaga dhigay inay dagaalamaan dhowr iyo toddobaatan sano ayuu socdaa marka innaga doorkeenna dadkan muslimiinta ah ee jooga reer galbeedka waxa ugu weyneen samayn karo runtii waxa weeyaan waa wax ku saabsan inaan una ducayno dhaqaalena wax alla wixii suurtagala ayadana oo hay-adaha rasmiga loo marinayo innaga doorkeennu dadkan muslimiintaa wax alla wixii dadka loo tari karo falastiiniyiin baa la keenaya hadda sidaan ka warkamo australia ay keenaysaa oo meelo loo diyaarinayaa wax alla wixii suurtagala oo dadka lagu kabi karo in lagu kabo marka dadkaas in loo duceeyo weliba ramadaanka maxaan ku dhahay loo qunuudo oo ilaahay subxana wa tacaala dhibaatada inuu ka saaro ayaa loo baahanya waxaan waxaan ku dari lahaa inta xasanow bishan walaal waa bil ruuxa loogu talagalay ruuxa muslimku inuu tababar qaato cuntada ina wayna ag taallaa waxaa laga friijku inuu kuu buuxo marka waa in aad dareento gaajo laakiin haddaad dheragto oo saad markii hore waxu cuni jirtay uun sidii aad iska ahato dee xikmaddii ramadaanku meesha way ka baxaysaa marka cuntadoo la yareeyo waxay ka mid tahay xikmooyinka ramadaanka xadiisu tirmidi wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a nin baa ku agdaacay maasha daacada la yidhaahdo markaasuu nabigu wuxuu yidhi war daacadaada naga nagala tago naga fogee buu yidhi kiinna wuxuu yidhi ugu dherag badan adduunka ayaa aakhare ugu gaajo badnaan doona qiyaamada marka la tago marka ruuxu waxaa la rabaa xataa miisaankaaga inaad dhinto inaad miisaankaaga dhinto inta ismiisaanto markay bisha ramadaan kow tahay aad deedna markay dhammaatana aad fiirido hadday shan kiilo kugu kordhay ka hor ama toban kiilo ay kugu kordhay xikmaddii ramadaanka xumaadan xumaadan ka faa'iidaysan kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne igu warrameeyey
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali